بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh صلى الlه عليه وعlى آله وصحبه وسلم yqul الlه سubحanه وتaعالى بsم الlh الرحmن الرحيم sورة الأنعاm مkية وآaيaتha خمس وستون ومئة sورaة الأنعاam waa mkiya aayaadkeeduna waa boqol iyo شhan iyo لixdan aayadood suuraddan ancaam sida suwarka makigaa caadada u ah waxa ay tarkiiska iyo culayska saaraysaa waa ka hadalka umuurta aakhiro iyo isa soo saaridda dambe iimaaniyaadka iyo caqiidada iyo tawxiidka ayay dhidibada u aasaysaa waayo qur-aanka makigii waxa uu sugi jiro oo uu culayska u saari jiray usuusha iimaanka iyo caqaa'idka markii waxa weeye aayaadkii makiga ahaa marka tawxiidkaas iyo albacthu wannushuur ayaa aayaadka suuraddani aad ay u qaadaa dhigi doonaan bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu mahad iyo ammaan oo dhan ashu waa jinsiyo oo jinsu lmaxaamid almaxaamidu kulluha way qarqinaysaa waa istiqraaqiyo mahad iyo ammaan oo dhan lilaahi alla ayay u sugnaatay alladii allihii khalaqa abuuray alsamaawaati samooyinka iyo walarda arlada oo wajacala abuuray aldulumaati madowiyada iyo wannuura iftiinka uma aladiina intaa dabadeed kuwii kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood ka gaaloobay yacdiluuna waa leexanayaa ama oo xaqay ka leexanayaan ama uma aladiina intaa dabadeed kuwii kafaruu gaaloobay yacdiluuna waxay la simayaan birabbihim rabbigood siwaahu wax ka soo hadhay ayay la simayaan wallaahi in kunaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin waa taswiyadii ilaaha khaaliqa ah makhluuqaadkiisa ay berber dhigayeen ay la simayeen marka yacdiluuna marna waa min alcuduul baa laga keenay oo leexashada ah oo markaad yacdiluuna marka la yidhaha yacdiluuna waxay ka timid min alcuduul birabbihim waxaa lagu tacallujinayaa kafaruuda oo waa kuwii kafaruu gaaloobay birabbihim ka gaaloobay ku tacliiqi kafaruuda ee yacdiluuna way leexanayaan haddii yacdiluunada la yidhaha min alcadli oo la simidda ama barbardhigiddana birabbihim waxay ku tacalluqaysaa yacdiluunada dambe oo macnuhu waxau noqonayaa uma aladiina kuwii kafaruu gaaloobay yacdiluuna wax kaley la simayaan birabbihim rabbigood la simayaan oo markaa cadligu ku tacalluqayaa birabbihim huwa rabbi alladii allaha weeyi khalaqakum idin abuuro min tiinin dhooba idinka abuuray uma qadaa dabeed xukumay ajalaa muddo go-an xukumay waa ajasha khaaska ee qof walba uu leeyahay maalintaad dhalatay ilaa maalintaad dhimanayso ruux walba muddo go-an oo u gaar uu leeyahay oo uu dhiman doono wa ajalun muddo musaman la magacaabina cindahu alla agtiisay ahaatay oo ajashan kalena waxa weeyaan ajasha caamkaee dadkao dhan ka dhaxayso oo waa saacadda qiyaame dhiciddeeda iyo isa soo saaridda oo taasi waa caam oo dadkao dhan bay ka dhaxaysaa tan horena waa khaasoo dee nin walba ajal go-an buu leeyahy iyo cimri go-an uma antum dabeed idinku tamtaruuna waad ka shakiyaysaan bacdigii iyo isa soo saaridii dambe wa huwa rabbi allahu ayilmacbuudu ka lagu caabudo weeyaan fi samaawaati samooyinka dhexdooda iyo wa fil ardi arlada dhexdeeda yaclamu waa ogyahay allah sirakum sirtiina iyo waxaa qarsanaysaan iyo wa jahrakum waxaad ku dhawaaqaysaan ama aada muujisanaysaan ilaahay waa ogyahay sirtiina iyo caadkiinaba wayaclamu waa ogyahay allah maa tagsibuuna waxaa kasbanaysaan wamaa taatiihim uma timaado kuwa ahlu shirkigaa min aayatin aayadu uma timaado min aayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa ka midihi ilaa hadday u timaadose kaanuu waxay ahaanayaan canhaa aayaadka xaggoodii mucridiina kuwa kasii jeeda faqad kadabuu xaqiiq ahaan bay u beeniyeen bilxaqi xaqii iyo tawxiidkii u yimid waa beeniyeen lamaa jaaahum markuu u yimid fasawfa yaatiihim waxaa u iman doona ambaau maa shay wararkiibaa u iman doona kaasoo kaanuu ay ahaayeen bihi isaga yastahzi-uuna kuwa ku dheeldheela oo ku jees jeesa macnaha ambaau maa ay cawaaqibu maa baa looga jeedaa yacni cidhib xumadii ka dhalatay jees-jeeskoogu waa u iman doonaa oo waa ku dhici doonaa xaqiiqadana waa taaban doonaa oo indhahooda hortooday iman allah waxau yihi alam yarow miyaanay ogeyn kam in badan baanu ahlaknaa halaagnaye marka sida jalaalaynku ku tilmaamayo taqdiirka ee kamta waxaa laga dhigayaa markaa khabariya oo waa bimacnaa kaiira oo alam yarow miyaanay ogeyn kam in badan ayaanu ahlagnaa halaagneeye marka waa khabariya oo bimacnaa kaiira ama istifaamiyadeeda u daayo alam yarow miyaanay ogeyn kam imisaanu ahlagnaa halaagnay min qablihim iyagoo hortood min qarnin ay quruun ummado imisaanu ummado hortood halaagnay ummadaha aanu halaagnay oo makannaahum aanu makansiinay jalaaluddiin asuyuuti wuxuu leeyay ay acaynaahum makannaahum ay acaynaahum aanu siinay fil ardi arlada dhexdeeda aanu ku siinay maa lam numakin waxaanaan idin siin lakum idinka oo cududda iyo cuudka iyo awoodda iyo amwaasha iyo xoogga kuwaa la siiyey dee laydinma siin idinka wa arsalnaa waa dira asamaaa samadii waxaa looga jeedaa roobkii liannahu ya'tii min asamaa maadaama xagga sare uu kasoo degayo waxaa loo jeedaa un roobkii wa arsalnaa waanu diray asamaa ay matara asamaa yacnii matarkii xaggan sare ka imanayey roobkuna dee daruuruhu kasoo degaayo samaawaadka dhexdooda ma aha eh ee daruuruhuna ilan way sokeeyaane waxaa luqada carabiga assamaa asalkeeda la yidhaha kullu maa calaaka fahuwa samaa saqafkana ha noqdee wax alla wixii madaxaaga ka sarreeya samuu kuu yahay kullu maa calaaka fahuwa samaa ayuu qataada yidhi marka wa arsalnaa waanu diray assamaa ay matara asamaa roobkii xagga sare ka imanayaanu u diray calayhim korkooda midraaran ay mutataabican xaal uu yahay mid israac raacsan oo dararsan wajacalnaa waxaanu ka yeelnay alanhaara webiyadiina tajrii tii qulqulaysa min taxtihim ay min taxti masaakinihim guryahooda hoostooda kuwa durduraya oo fa ahlaknaahum dee markii loo nicmeeyey ay ka gaaloobeen ay garan waayeen nicmadii abaalkoodii waa kan fa ahlaknaahum dabeed waanu halaagnay bidunuubihim dembiyadoodii baanu ku halaagnay wa ansha'naa waxaananu abuurray min bacdihim iyaga dabadood qarnan ay quruunan aakhariin umam kale ummado kale ayaanu dabadood abuuray iyagiina waa halaagnay in yashaa yudhibkum wayaأti bkhalqin jadiid wma dalika calى اllahi bcaziiz allah waxau yihi walow nazlnaa haddaanu soo dejino calayka adiga korkaaga nebi allow haddaanu kusoo dejino kitaaban kitaab kitaabkaasoo fii qirtaasin waraaqo ku qoran kitaab waraaqo ku qoran oy arkayaan haddaanu kugu soo dejino oo falamasuuhu ay ku taabtaan kitaabkii biaydiihim gacmahooda ay ku taabtaan wuxuu leeyahy jalaaluddiin asuyuuti falamasuuhu lamsigu ablagu min caayanuuh liannahu anfa lishak tacbiirka alla uu cabiray falamasuuhu ay taabtaan ayaa ka xeel dheer buu yidhi haddii la odhan lahaa caayanuuhu ay arkaan oo waxaad gacmahaaga ku taabato ayaa ka xeel dheer waxaad sheed ama meel fog ka aragto oo waad ismoodsiin kartaa waxau yidhi waayo kaasaa anfiyi og oo diidi og shaki iyo madmadowba inuu soo galo marka allah waxa uu yidhi walow nazalnaa haddaanu kusoo dejino calayka korkaaga nebi allow kitaaban kitaab kitaabkaasoo fii qirtaasin waraaqa ku qoran dhexdood oo falamasuuhu dabeedna ay ku taabtaan biaydiihim gacmahooda ay ku taabtaan laqaala waxay odhan lahaayeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixrun sixir mooyaane mubiinun oo cad indha sarcaad buu nagu rido wuuna sixrun bay odhan lahaayeen ma aha qur'aan wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unzila ay hallaa unzila oo miyaa lagu soo dejiyo calayhi ay macahu nebiga la jirkiisa maa la soo dejiyo oo lasoo raaciyo malakun malag calayhi waa bimacnaa maca maa malag lasoo raaciyo si uu garab iyo gaashaan ugu noqdo dadka wuu la digo oo markuu rasuulku u digayo isna wuu yidhaahdo anna malag baan ahay kanna waa rasuul bashara oo rabbaanna soo diray si uu ugu markhaati kaco miyaa malag lasoo raaciyo allah waxau yihi walow anzalnaa haddaanu soo dejin lahayn malakan malag laqudiya alamru arrinkaba waa la dhammayn lahaa oo waa loo gebagabayn lahaa oo halaagoodaa la xukumi lahaa oo dibba looma arkeen uma laa yundaruun dabeed lama sugeen oo markaaba waa la halaagi lahaa waayo xikmaddu waxay keensanaysaa in basharkana bashar loo diro dee malagana malaa'ig loo diro laakiin basharkii in malaa'ig aanay isku jinsiba ahayn loo diro dee xikmadi kuma jirto laakiin iyaga canaadkooga iyo caqlixumadoodaa ku xambaartay inay yidhaahdaan rasuul bashar ma noqon karee malag ha naloo soo diro malagana ma eegi karaan mana arki karaan lamana hadli karaan isagoo suuradiisa xaqiiqigaa ku sugan allah waxau yihi walow jacalnaahu haddaanu ka yeeli lahayn rasuulka malakan malag oo sidoodaba aanu u raaci lahayn la jacalnaahu waxaanu ka yeeli lahayn yacni malagaas rajula ay suurata rajulin nin suuradii oo kaleaanu ka dhigi lahayn allah waxau yihi xataa malag haddaanu sooba diri lahayn oo rasuulka aanu malag ka dhigi lahayn waxaanu malaggaa ka yeeli lahayn suuradii malagnimo kumuu yimaadeenoo maba arki karayaan oo indhahaba ma saari karaan laakiin waxaanu malagga ka yeeli lahayn qaabkii nin aadamiyo bashar oo kale ah qaabkii baanu ka soo dhigi lahayn walalabasnaa waanu ka dheehgelin lahayn calayhim iyaga maa yalbisuuna waxay hadda ku dheehayaan aslu labsi waxaa la yidhaha alkhaltu bayna alamrayn laba shay in laysku khaldo ayaa labsi la yidhaha oo laysku dheeho laysdhexgeliyo oo tusaale ahaan xaq iyo baatil oo kale haddaad ishuwiso dee waa talbiis laba shay haddaad isku dhex dartoon islahayn waa talbiis shay shay la dhexgeliyaa talbiiska ama labsiga la yidhaah waana labasa yalbisu waxaa kasoo horjeeda labisa yalbasu way isku eg yihiin waana kala duwan yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin facaliyo facila weeyaan maadigoodu mudaaricooduna yafcilu iyo yafcalu oo cayntay ku kala duwan yihiin ama wasadka ama bartanka oo tan labsiga iyo isku dheehidda ashyaadu waa labasa yalbisu ta xidhashada huga iyo dharkuna waa labisa yalbasu intaasay ku kala duwan yihiin markaa macnihiiyo muraadku waxa weeyi nimankani waxay ka murmayeen oo ishkaal iyo talbiis ay dadka ku geliyeen bashariyada rasuulka oo waxay lahaayeen hadduu rasuul yahay maa malag uu ahaado waa maxay basharkani bashar rasuul ma noqon karo marka ilaahay waxa uu yidhi haddaanu xataa malag soo diri lahayn waxaanu malagga ka dhigi lahayn qaabkiisa qaab nin bashar oo bani aadam oo kaleaanu ka dhigi lahayn dabadeed murankoodu dee halkii unbuu taagan yaho waxay odhan lahaayeen maaha malage waa bashar waayo hadduu malag yahay muu suuradiisii asalka ahayd ku yimaado ayay odhan lahaayeen marka macnuhu waxa weeye kan ay ku dheehgelinayaan xaqa ee ay ku talbiisinayaan dadka basharnimada lafteeda ayaanu iyagana ku dheehgelin lahayn oo marka malagii suurad rajul laga soo dhigo waxa labsi ka geli lahaa dee basharkan haddana malagga ah suuradii basharkana leh oo waxay odhan lahaayeen malagba maaha waana jazaan wifaaqan oo waljazaau min jinsi alcamal siday iyagu talbiiska u sameeyeen ee u dheehgeliyeen ayaa iyagana looga dheehgeliyey oo dee falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum oo malag qaab nin ama bashar lihi markuu yimaado waxay iskaga dheehmi lahaa dee basharnimadii iyo malagnimadii waxay odhan lahayen maaha malag waa bashar maa malag lasoo diradoodii unbay taagnaan lahaayeen waana malag laakiin suuradiisi unbaa suurad bashar ah allah waxau yihi walalabasnaa waanu ka dheehgelin lahayn calayhim iyaga maa yalbisuuna waxay hadda ku dheehayaan labsigay iminka samaynayaanee basharnimada ayaanu iyagana ka dheehgelin lahayn oo markaanu malagii suurad bashar oo kale ka dhigno allah waxau yihi walaqad istuusia waaa lagu waa lagu jeesjeesay dhab ahaantii birusulin rusul oo min qablika adiga kaa horraysay nebi allow faxaaqa dabeed waxaa ku habsaday biladiina kuwii sakhiruu ku jeesjeesay oo minhum iyaga ka mid ah maakii baa ku habsaday kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa isago cadaabki iyo cuquubada kumay dheeldheelayn oo mataa haada alwacdu in kuntum saadiqiin may lahayn cadaabkay ku jeesjeesayeen laftiisii ayaa dhibaatadiisii ku dhacda oo ku habsaday qul waxaad ku tidhaha nabi allow siiruu socda fi lardi ay cala alardi arlada korkeeda bal socda uma nduruu haddana dabeed eega kayfa kaana siday noqotay caaqibatu lmukadibiin kuwii xaqa beeniyey bal hadda cidhibtoodii siday noqotay iyo cuquubadii ku dhacday soo eegoo kuwan tooboo ku cibro qaata allah waxau ihi qul waxaad ku tidhaha nebi allow liman yaa iskalu u sugnaaday maa fi samaawaat samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo walardi arlada waxa ku sugan yaa iska leh u jawaabo qul waxaad ku tidhaahdaa lilaah allah iska leh kataba waa qoray rabbi calaa nafsihi naftiisa wuxuu ku qoray alraxma naxariis oo naftiisa raxmaddaasu ilaahay ku waajibiyey uu dadka ugu naxariisanayo ilaahay cidi isaga wax kuma waajibiso laakiin ilaahay isagaa wuxuu doono naftiisa ku waajibiya tafadulan waa incaama isagoo addoommadiisa ugu nicmaynaya wuxuu doonana naftiisa ka xarima oo inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamu waa kii xadiisulqudsigu ahaa inuu rabbi yidhi addoommadaydii-ow anigu dulmiga naftayda waan ka xarimay dhexdiinnana xaaraan baan ka yeelay idinkuna hays dulmiina aniguna idin dulmii maayo marka naftiisa isagaa rabbi ka xarimay ee cid kale kamay xarimin raxmaddana isagaa ku qoray cid kale kumay qorin walidalik ayaa xadiisulqudsigu wuxuu ahaa sabaqad raxmatii hadabi inuu rabbi yidhi raxmadaydu way kasoo dheeraysay cadhadayda iyo cadaabkayga oo raxmadda alleh ayaa addoonka uga soo hormartay cadhada alleh oo waxay culimmadu yidhaahdaan mutaa mutacalliqaadka raxmaddu ama muujibaat raxma waxyaabaha raxmadda waajibinaya qofka waxay ku tacalluqaan biduuni muujib iyadoo ruuxii aanu sabab keensataba la iman ayaa ibtidaa'an si bilow oo hor leh alla ugu naxariisanaya oo maalintaad calool gashay laga bilaabo ilaa intaad uurka hooyadaa ku jirtay ilaa markii aad dhalateed bannaanka usoo baxday ilaa intaad ka taabagelaysad ka qaangaadhaysay intaasoo dhan ma camal aduu aad samaysuu ilaahay kugu naxariisanayay bifadlihi wa nicmatih ilaahay galladiisa iyo fadligiisa unbuu kugu naxariisanayay markaa raxmaddu waxay ku tacalluqdaa qofka biduuni muujib isagoon keensan isagu sababtii oo wataa dee uurka hooyadii maalintuu galay ayay raxmadda rabbi ku bilaabantay iyo naxariistiisu laakiin cadaabka alle qofka kuma dhaco ilaa bimuujib inuu inuu mutaystuu galabsado mooye oo markuu qaan gaadho dee hadduu waddada xun marana dee cadaab iyo cuquubbaa ku dhacaysa oo uu mutaysanaya haddii uu waddada wanaagsan marana dee janno iyo naxariis buu helaya marka calaa kullin cadhada iyo cadaabku kuma dhacaan qofka biduuni sabab laakiin raxmaddu isagoon isagu galabsan ayay raxmaddu soo gaadhaysaa sidaasuu alle uu yidhi sabaqad raxmatii hadabii naxariistaydu way ka soo dheeraysay cadhadayda allah waxa u ihi layajmacanakum wallahi layajmacanakum ilaahay waa idin kulmin oo wuu idin soo kulmin ilaa yawmi alqiyaamah maalinta qiyaame xaggeeduu alla idiin soo kulmin ama ilaa yawmi alqiyaamati fii yawmi alqiyaamati maalinta qiyaame dhexdeeda alla waa idin soo kulmin oo wuu idin soo ururin maalintaas laa rayba shaki kuma sugnaanin fiihi yoomkaa dhexdiis oo shaki ma leh aladiina kuwii khasiruu khasaareeya anfusahum nafahooda sidii in badanayna soo martay khasira mucaddo iyo laazim labadaba waa noqotaa imika waa mucaddo oo dee wataa mafcuulka qaadatay aladiina kuwii khasiruu khasaareeyey anfusahum nafahooda khasaareeyey fahum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan hadihi alaayaat waxaa ku sugan mawaadiic muhiim ah marka ugu horeysa wujubu xamdi اllahi caza wajala wahanaa'i calayhi bima huwa ahluh waxaa waajib ah in alle lagu ammaano tabaaraka wa tacaala oo lagu mahadiyo wuxuu mutay ehelka uu yahay alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaati wاlard waxaa kaloo ku sugan aayaadkan التعجب من xاaل mن يسwون المkلوqات بالخالق عزa وجل في العباadة تaعaجuبka lala تacajubaye lala yaaban yahay kuwa ilaaha khaaliqa la simaya مakhluuqaadkiisa ثuma الذiina kafarوu برabهم يعdiluun waxaa kaloo ku sugan hadiه الآيaaت التaعaجب min xaal maن yarىa عaجاaئب صنع الlahi ومظاhiرa qدرaته ثuma ينkir البعث والحayaaة الآkخرة waxaa lala yaabay ruuxa arkaya cajaa'ibta waaweyn ee sancada siduu ilaahay waxu sameeyuu u sanceeyey haddana isa soo saaridii dambe ka murmaya uma antum tamtaruun waxaa kaloo ku sugan صifat اlcilmi lilahi caza wajala tacaala waanahu tacaala laa yakfى calayhi shayء fi اlardi walaa fi الsma yaclamu sira waakfى yaclamu sirakum wajahrakum cilmiga ilaahay inuu caam yahay oo kor iyo hoos wax ka qarsooni aanu jirin waxaa kaloo ku sugan ana laha macbuudun fi samaawaati wa fi lardiin dhulalka iyo cirarkaba rabbi keligii in lagu caabudo cirka ilaahay keligii un baa lagu caabudaa oo lagumaba caasiyo macsiyo xagga sare kama dhacdo laakiin dhulkana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa lagu caabudaa inta ugu badan jin iyo insiba meelaha qaarkoodna dee ilaahay waa lagu caasiyaa oo waa lagaga gaaloobaa oo waa lagu kufriyaa wa huwa allahu fi samaawaati wa fi lardi allah waa bimacna alilaah wa huwa almacbuud marka ahlubidacu tafsiir baailay halkan ka keenaano wahuwa allahu fi samaawaati wa fi lardi ana allaha fi kulli makaan waa si caqiida baailon sal iyo raad lahayn ilaahay meel walba wuu joogaa waxa waa ka nasahanyo caqiida saxa ma aha waayo ilaahay naftiisa wuxuu u qiray sifada sare oo ah alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaahay makhluuqaadkiisa oo dhan inuu ka sarreeyo ayaa rabbi naftiisa u sugay makhluuqaadka carshigaa ugu sarreeya carshigana ilaahay baa kasii sarreeya marka waa edabdarro ilaahay xaqiisa meel lagaga dhacayo meel walba alla wuu joogaa in la yidhaahdo meel xun iyo meel sanba waa caqiide khaldan nusuusta kalena waa tilmaantay culuw llahi calaa carshihi sarraynta ilaahay carshigiisa ka sarreeyo sifada iyo qaabku uga sarreeya ilaahay baa yaqaana cid taqaana ma jirto kayfiyada laakiin adigu waxaad sugaysaa ilaahay waa kaa sarreeya sidaa darteed ayaa xataa fidrada saliimka ah ruuxu yacni marka uu ilaahay baryayo dee gacmuhuu kor u taagayaa indhihiisu xaggan ay ku callaqmayaan dee fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha meel walba ilaahay hadduu joogo meel walba ma adeegtid maxaa xaggan yani kugu xidhay yani qofka waxa ku beeran ilaahay waa ka sarreeya oo xaggan uu jira calaa kullin allahu waa bimacna almacbuud wa huwa aladi fi samaayi ilaahu wa fi lardi ilah bay la mid tahay oo tacadud aalihana laga fahmi maayo tacaala allahu can dalika culuwan kabiira faallahu waaxidu laa shariika lah inuu meel walba joogana laga fahmi maayo macnuhu waxa weeyi wahwa alle allahu ayilmacbuudu ka lagu caabudo weeyaan fi samaawaati samooyinka dhexdooda wa fil ardi arlada dhexdeedana ka lagu caabudo weeyaan macnihiiyo muraadku sidaa weeyi waxaa kaloo aayaadkan ku sugan altakdibu bilxaq huwa sababu licraadi canhu falow aamanuu bihi la aqbaluu calayh yacni xaqa in la beeniyaa sabab ah in laga jeesto waayo hadday rumayn lahaayeen waa qaadan lahaayeen xaqii bay ka jeesteen taasaa ku kalifasa inay qaadan waayaan oo uma fiirsanayaanba waa icraad kufru icraad weeye wamaa taatihim min aayati min aayaati rabbihim ilaa kanuu canha mucridiin waa ka jeedsadeen wlistihzaau wasukriyatu min muujibaati alcadaab sukriyada iyo jees-jeeskuna waa waxyaabaha waajibiya cuquubo iyo cadaab rabbi inuu kugu dhaco fasawfa yaatiihim anbaau maa kanuu bihi yastahzi'uun iyo faxaaqa bladiina sakiruu minhum ma kanuu bihi yastahzi'uun halaaku lumam kana bisababi dunuubihim fama min musiibati ila bidanbin umamka waxa lagu halaagay waa dembiyaday galabsadeen sababtiisa oo musiiba ma dhacdo ila bidanbin faahlaknaahum bidunuubihim ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku gebagabeeyey cumuumu mulkihi lisamaawaati waalardi wamaa fiihin mulkigiisu inuu caam yahay oo cirka iyo dhulka iyo inta udhaxaysaba ka mulkiyaa alle inuu yahay maadaama mulkiga iyo tasarufka uu leeyahayna dee cibaadadana isagaa mutay oo cid kale in la caabudaa waa gardarro waxaa kaluu rabbi tilmaamay yowma alqiyaama inuu addoommadiisa oo dhan soo ururinayo shakina aanu ku jirin arrintaas kuwa khasaaray ee hoog iyo halaagu hantida u yahayna inay yihiin kuwa aan rumayneyn ee xaqa beeniyey allah waxa uhi alxamdu lilah alxamdu mahad iyo ammaan oo dhan lilaahi alla ayay u sugnaatay oo rabbi baa iska leh alladii allaha khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo walarda arlada allaha abuuraa iska leh mahad oo dhan oo wajacala abuuray adulumaati mugdiyaalka iyo wanuura iftiinka alulumaat wannuur xisi iyo macnowuba waa lagu fasiray xisi haddii la yidhaahdo dee waa mugdiyadan aynu arkanay habeenkii iyo iftiinka maalintii iyo qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha wax alla waxaynu iftiin arkayno iyo wax alle waxaynu mugdi arkayno allah abuuray waxaa kaloo lagu fasiray macnawi oo waa dulumaat ljahli waalkufri waalbidac mugdiyaalka gaalnimada iyo jaahilnimada iyo bidcada iyo baatilka oo dhan marka waa dulumaad macnawi aho bacduhaa fowqa bacd nuurka macnawigiina waa nuuru liimaani watawxiid waa nuurka iimaanka iyo tawxiidka iyo xaqa cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa qayimka ah waxa uu ku yidhi wadakara allahu dulumaati biljamci likahrati mawaadiha wa tanawuci turuqiha ilaahay lafdiga dulumaad waa jamciyey oo mawaadka iyo noocyadiisa iyo dariiqooyinkiisa fara badan baatilka darteed ayaa loo jamciya dulumaadka oo waa wax fara badan wa waxada nuura nuurkii iimaanka iyo diintana waa la keliyeeyo mufrad baa laga dhigo qur-aanka haddaad u fiirsato mar walbana annuur waa mufrad adulumaatna waa jamci markaa nuurkana mufrad baa laga dhigay waa likowni siraati almuusilati ila allahi waaxida laa tacaduda fiiha waxa uu ihi waayo jidka ilaahay dadka gaadhsiinayaa waa jid keliya oon fara badnayn wahiya siraatu lmutadaminatu lilcilmi bilxaqi waalcamali bih waana jidka xaqee koobsanaya xaqii in la garto la ogaado laguna camal falo kama qaala tacaala waana hada siraatii mustaqiima faاtabicuuh wala ttabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun allah waxau ihi kaasi waa jidkaygii toosnaa ee raaca waa sabiilu waaxid aan tacadud lahayn wadiiqooyinka kale ka baydhayana kaa toosan ha raacina iska ilaaliya si aanay jidkaa toosan ee xaqaa idinka leexin taasaa laydiin dardaarmay si aada rabbi uga baqdaan ashaahid islaamku waa ariiqun waaxid ariiqa xaqa ee tawxiidkee alle ku gaadhsiinaya waa hal ariiq xaqu laba maahe waa mid laba wadaad hadday isqabsadaan mid unbaa xaqa ku taagan yacni masaa'il haddii la ysku qabto dee xaqu mid unbuu noqonayaa marka had iyo jeer xaqu ma tacadudo dadkaa tacadudaya iyo duruqday u marayaan laakiin alxaqu waaxid xaqa ilaahay ku gaadhsiinayaa waa hal dariiq oo keliya ee duruq fara badan ma aha sidaa darteed islaamku yacni duruq iyo jamaacaad iyo axsaab tiro badan oo iswada haysta laysa fi lislaam islaamku waa ariiqatun waaxida waa xisbun waaxid waa jamaacatun waaxida alaa ina xisb allahi hum lmuflixuun allah waxau yihi markaa alxamdu mahad oo dhan lilaahi allah ayaa iskale aladii allaha khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo walarda arlada oo jacala abuuray adulumaati madowiyada mugdiyaalka gaalnimada iyo bidcada iyo shirkiga iyo xumaanta oo dhan iyo wanuura iftiinka islaamka iyo iimaanka allaha abuuray weeyi uma aladiina dabadeed kuwii kafaruu ka gaaloobay birabbihim rabbigood ka gaaloobay yacdiluuna way leexanayaan min alcuduul ama uma aladiina kuwii kafaruu gaaloobay yacdiluuna waxay la simayaan birabbihim rabbigood maa siwaah wax ka soo hadhay la simayaan oo waa min alcadli marka ama waa cuduul ama waa cadli la simid ama leexasho huwa rabbi aladii allah weeye khalaqakum idin abuuro min tiinin dhooba idinka abuuray uma qadaa dabeed xukumay ajala muddo xukumay iyo wakti waa muddada ama ajasha ruux walba uu leeyahay wa ajalun muddo musaman la magacaabina cindahu agtiisay ahaatay oo waa ajasha caamkee dadka ka wada dhaxayso oo ta qiyaamada dhiciddeeda iyo isa soo saaridda dambe waa ajal khaasa iyo ajal caam ah ajasha khaaska ah waa ajasha khaaska ee qof walba uu leeyahay maalintaad dhalatay ilaa maalintaad dhimanayso ruux walba muddo go-an oo u gaar uu leeyahay oo uu dhiman doono ajasha caamkiina waa taa laysa soo wada saaraya dadka ka wada dhaxaysa uma antum dabeed idinkuba allahu yidhi tamtaruuna waad shakiyaysaan oo bacigii ayaabaad ka shakisan tihiin wa huwa rabbi allahu ay ilmacbuudu ka lagu caabudo weeyaan fi samaawaati samooyinka dhexdooda iyo wa fi lardi arlada dhexdeeda yaclamu waa og yahay rabbi sirakum waxaa qarsanaysaan iyo sirtiina iyo wajahrakum waxaad ku dhawaaqaysaan ama muujiysanaysaan oo yaclamu waa og yahay maa tagsibuun waxaa kasbanaysaan wamaa taatiihim uma timaado kuwaa ahlu shirkiga ah min aayatin aayadi uma timaado min aayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa ka mid ah ilaa hadday u timaado se kaanuu waxay ahaanayaan mucridiina kuwa kasii jeeda canhaa aayaadka faqad kadabuu dhab ahaan bay u beeniyeen bilxaqi xaqii lamaa jaaahum goortuu u yimid fasawfa yaatiihim wakti dambe ayuu iman doonaa ambaau maa shay wararkiisa waxaa lagu fasiray sida jalaaludiin asiyuuti uu ku tilmaamayo kitaabkiisa jalaaleynka ay cawaaqibu maa waxyaabahay ku jees jeesayeen cidhib xumadoodii ka dhalatay baa ku dhici doonta u iman doonta fa sawfa yaatiihim waxa u iman doona ambaau maa ay cawaaqibu maa shay cidhibtiisii xumayd ee ka dhalataa u iman doonta kaasoo kaanu ay ahaayeen bihi maaga yastahziuuna kuwa ku jees jeesa yacni waxay ku jees jeesayeen cidhib xumadii ka dhalatay waa ku dhici doontaa waana u iman doontaa alam yarow miyaanay ogeyn kam in badan oo ahlaknaa aanu halaagnay waa kamta khabariye markaad ka dhigto bimacnaa kaiira ama istifaamiyada u daayo alam yarow miyaanay ogeyn kam imisaanu ahlaknaa halaagnay min qablihim iyaga hortood min qarnin ummado makannaahum ummadahaasoo aanu makansiinoonu siinay fil ardi arlada dhexdeeda aanu ku siinay maa shay lam numakin aanaan idin makansiin lakum idinkoo aanaan idin siin wa arsalnaa waxaanu u diray assamaa ay matara asamaa samada waxaa looga jeedaa roobkii xagga sare ka imanayey marka roobkii cirka ka imanaya ama xagga sare ayaanu u diray calayhim korkooda kusii dayno oo aanu siinay midraaran ay mutataabica xaal uu yahay mid israacraacsan oo iska daba imanayo dararsan wajacalnaa waxaanu ka yeelnay alanhaar wabiyadiina tajri tii qulqulaysa min taxtihim ay min taxti masaakinihim guryahooda hoostooda kuwa qulqulaya oo fa ahlaknaahum dabeed waxaanu ku halaagnay bidunuubihim dembiyadoodii oo waansha'naa waa abuuray min bacdihim iyaga dabadood qarnan aakhariina ay umaman aakhariin ummado kale ayaanu iyaga dabadood abuuray markaanu iyagii halaagnay walow nazalnaa haddaanu kusoo dejinno calayka korkaaga nebi allow kitaaban kitaab kitaabkaasoo fii qirtaasin waraaqo dhexdood ku qoran oo falamasuuhu kitaabkaa ay ku taabtaan biaydiihim gacmahooda ay ku taabtaan laqaala waxay odhanayaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixrun sixir mooye wax kale ma ahaanin sixirkaasoo mubiinun cad wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unzila ay hallaa unzil miyaa la soo dejiyo calayhi ay macah nebiga la jirkiisa miyaa la soo dejiyo oo lasoo raaciyo malakun malag miyaa malag lasoo raaciyo u markhaati kaca oo garab socda allah waxau yihi walow anzalnaa haddaanu soo dejin lahayn malaka malag laqudiya alamru arrinkaba waa la dhammayn lahaa oo waa loo gebagabayn lahaa oo halaag baa ku habsan lahaa uma laa yundaruun dabeed loomaba kaadiyeene markaaba waa la halaagi lahaa allah waxau yihi walow jacalnaahu haddaanu ka yeeli lahayn rasuulkaa malakan malag haddaanu ka yeeli lahayn lajacalnaahu malagaa waxaanu ka dhigi lahayn rajula ay suurata rajulin qaab nin baanu ka yeeli lahayn yacnii nin aadami oo bashara qaabkii oo kale ayaanu malaga kusoo matali lahay ilain malag lama tacaamuli karaane laakiin qaabkii basharka oo kale aanu u yeeli lahayn walalabasnaa waanu ka dheehgelin lahayn calayhim iyaga maa yalbisuun waxay hadda ku dheehayaan oo basharnimadan ay ku dheehayaan risaaladii ay leeyihiin rasuul hadduu yahay basharba ma ahaadeene miyaa malag lasoo diro waxaanu samayn lahayn labsigay sameeyeen baanu iyagana ku samayn lahayn jazaan wifaaqan oo malagaanu soo diro ayaanu qaab bashar ka yeeli lahayn suurad nin oo kale ugu iman lahaa markaasuu kaga dheehmi lahaa dee basharku ay odhan lahaayeen maaha malage waa bashar malagii baanu suganaa unbay halkaasay taagnaan lahaayeen markaa waanu ka dheehgelin lahayn siday iyaguba imika ugu dheehayaan basharka walalabasnaa waa ka dheehgelin lahayn calayhim iyaga oo waanu isaga khaldi lahayn suuraddaa basharka iyo malagga maa yalbisuuna waxay hadda iyaguba ay ku dheehayaan oo calaa suurati rajul ayaanu malagga ka dhigi lahayn haddii aanu soo diri lahayn maanaan soo dirine allah waxau yihi walaqad istuuzi'a wallahi laqad istuuzi'a xaqiiqa ahaan waa loogu dheeldheelay birusulin rusul min qablika adiga kaa horreeyey nebi allow waa tasliya iyo laabqaboojin keligaa ma aha oo faxaaqa waxaa ku habsaday biladiina kuwii sakhiruu yacnii ku jees jeesay rususha oo minhum kuwaa ka mid ah maa kiibaa ku habsaday kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yastahzi-uuna kuwo ku jees jeeso oo cadaabkay ku dheeldheelayeen ayaa ku dhacay allah waxau yihi qul waxaad ku tidhaa nebi allow siiruu socda fil ardi ay cala alardi bal arlada korkeeda socda uma nduruu dabeed eega kayfa kaana siday noqotay ahaatay caaqibatu lmukadibiin kuwii xaqa beeniyey cidhibtoodii dambe qul waxaad ku tidhaha nebi allow liman yay u sugnaatay maa fi samaawaat samooyinka dhexdooda waxaa ku sugan iyo waalardi arlada waxa ku sugan yaa iska leh u jawaabo qul waxaad ku tidhaha lilaah alla ayaa iska leh kataba waa qoray rabbi calaa nafsih naftiisa waxa uu ku qoray alraxma naxariis buu ku qoray oo alla waa ka xadiisulqudsiga ku yidhi sabaqad raxmatii ghadabii layajmacanakum wallaahi layajmacanakum ilaahay waa idin soo ururinayaa oo ilaa yowmi alqiyaama qiyaamada yoomkeeduu ilaahay idiin soo ururin doonaa laa rayba shakina kuma jiro fiihi fii yowmi alqiyaama maalintaa dhiciddeeda wax shakii ma saara aladiina kuwii khasiruu khasaareeyey anfusahum nafahooda fahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online